sagaal sacay bixeen oo galabta ah haa haye
ateenadu waa jareen
waa gartay ateenadu markay jareen cabaar la joogi nin ayasa kamid eh ayaa buulgudubka eh, waxaa kasoo hadlay buulgudub moobeellay aruuriyeen mug oo yay ka aruuriyeen
dadkii shacibka oo meesha wada deganay waxay deganay in waxay kor kasoo arooraya waxay shiimadii reer baadiyey haye kadib maxaa dhacay wax weyn oo dhacay malaha waana ninkii dalabka sagaalka sac ay dhexeen aninkana waxaan ka helnay aan ka war helnay kow iyo tobanka saac telefoonadii dadka ay ka qaadeen ma u celiyeen may ma ma waxaas gubtaawe wakay qaateen cidda telefoonada aruurinaysa ma caddaanka mise waa ciidanka soomaalida ee la socda haddaan tankaas madaxkeena ku ciidanka soomaalida oo korkood haddii aragta il ahaan u wada ura aan aan aan darana rabbi yeene marka saasaa taa cawda dabaal xoog laha ilahay isna soo geliyo anteenada ama isgaarsiinta goormaa la soo daayey maskaakiinta waxaa soo daayeen adiga eh, saaxiibka markii laga baxay hadda xaaladda waa sidee alxamdulilah ilaahay aa mahad leh leeray noo soo gashay leerkii horta aan qabnay noo soo gashay maxaad dareemaysaan ee si guud ahaaneed maxaan dareemayna marka shabaab ay noo joogto alxamdulilah leerkii saas ahe hadda noo soo gashay niyow ciidamadaasi marka iyagu halkee bay aadeen halkee qabteen
walaalow kismaay ku noqdeen saasay u aadeen xerada iyo meeshii ay degnaayeen wararka qaar baana soo gaaraya oo sheegaya inay agabyo ka tageen maxaad kala socotaa oo aad nooga sheegi kartaa maya walaalow ma sheekari odaykay baadi oo sii hoola jira beertoon meesha kulahanahay marka ani afaarahaas kale ma ma tagin waaba cabsanaa inay naftay dadkii kale oo marka hadda sir ah on kusoo dadkii oo magaalada aan si degnayn nambarhooda kulli waa bedesheen ciidamadan markay imaanayeen deegaanka qaab noocee bay ku yimaadeen maxaad si kala kulanteen iyago horta maalin jimcay soo galeen jimcihii lasoo dhaafay aa soo galeen waa gartay kadibna waa ninka qabteen dadkii deegaan qabteen ee nool basaalaa la dilay oo adiga dadkii waa meesha lagu xariyay maxay sameeyeen kadib maxay sameeyeen eh, ninkii soo guri kale waa guri ninkii kalena tartiib tartiib leh hoos aan kasoo baxnay norban meelaa lagu rakaatay moobeelyaalka degaan allah ani moobeelkii maba qaadanba wax alla waxay moobeel lahay oo oo tuulida ama kor ha ka imaad ama beer ha joogo ama eri ha joogo oo waxooda ay ka qaadeen isht- waa waa la tageen maxay idiin sheegeen markaas ay idin qabqabanayeen waxay sheegeen Mm.
dadkii beledka jooga kuwii beledka jooga idinka tagana ha hadda ana kaa degeen anu kaa tegay kuwalba adiga shaar shaaraf noo soo gashtay waa gartay marka waxaas loo maraa aniga marka nin odayaan nahay xukun badan horaan soo arkay wax kastaan soo arkay hadalba kuma darsanan be tarkiibko xamaraa layaga lasoo hadlay waxaa layidhi niyow isiila tarqabtaa dadkaas bannaankaada ka mar aniga waa isiga aamusay nimankan oo shabaab un is barani oo adiga toban sano isdhex jirno ama iscaay karno ama is wanaajin karno ma ahina marka nin oo kala dambays leh oo waxaa kala dambay lahay mogto waa fahmay hada adaab aan- nidaam aan la kala danay sana hore markay soo galeen kareerka ani anlihii ay kor ka fuleen ninaan saddex ulob aan ku dhigto ninkaasi muxuu ahaa waa ayka kuwaan oo mooryaanta ay hayeen adiga ayaa ku dhufanaya usha anaa ku dhifnaa kareerta xoola anilihii kor ka fuula maxaa toddoba qof ay ka yihiin ee xoolaha noocee buu ahaa kareeto oo kareeto oo dameer fuulo kareetada aniga geel baa iga maqnaa hashi waa soo helay hashi markaan soo helay haliyii meesha arday warqabsa waa soo baxay guriga agtiisaan imaaday dameerka in khalteen oo biyo kusoo dhaansanay toddoba qof ku fuulaan marka waad xanaaqday miya waa ge- geeri ma geeri geeri maa kaaga duwan alxamdulilah ilahi maa dhibkan hadda ilaah naga qaaday waa la- waa roonnahay wax dhib oo ma jiro wax naga dhintay malaha dooro naga dhiman guri naga dhacan alxamdulilah ilahi naagtiisa waa kadareen laana ciidamadan ee, ma iskood bay isaga baxeen baad isleedahay mise isniintii wixii ku dhacay baa meesha ka saaray
miri Mm.
iskooda ma baxan waa gartay
iskooda hadee oo is- isku jooglaha oo nabadgelyo ay ku qabaan haddii dadweynihiin isku soo tagi isku soo guuri Mm.
haddii shabaabna meesha ay ku weerarto oo caw imaanana inay wacnu leedahay dadkii waa- ayaga naftada waa casriga ma dhexeen nin ee laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah sala allahu alay wasalam dhahay iyo nin oo waxba aan kala ogeyn oo si xal usaaxday dadku isku midmaa marka toddobaha wallahi shan ila habeen lama hurdin Mm. waxay ku baxeen baad leedahay marka ee, dhacdadii isniintii bay ku baxeen
dacwada isliinta iyo wili wax ku xun oo dadweynaha oo soomaali ay ku dhigteen oo ilaahay ummadkiisa ay ku dhigteen aa aa raacdays
isniintii ee, dadku inta badan warbaahinada ayay ka dhagaysanayeen adinka laakiin waad maqlayseen ama qaarkiin baa arkayey see bay wax u Haye.
dhaceen qaraxa oo kale ilaa intee baa laga maqli karayey ee, sawir haddaad ka bixiso
ani sawran daga dhacay waxaan afar kilomitr aan u jirin haye
marada markay dhacay oo xaafadaha horta la dhaceen ka damba waxaan maqlay dugtaa maqlay ka damba haddaan joogsanay ubarar meesha ka sacdaan aragnay jug noocee bay ahayd dug weyn baa yahay dadku waxay sheegeen meesha garas diime eh oo meesha ku yaal garsweyne eh oy tuurnaayeen ayaa saddex galay layidhi marka caawa xaaladda ka waran
niyow ilaahay mahaddiis ilaahay mahaddiis ilaahay mahaddiis ilaahay mahaddiis ilaahay aan ku shukrinaa si guud ahaaneed marka laga yimaado een dhacdadaasi iyo ciidamadii meesha ka baxay iyo farxadda aad dareemaysaan ee, si guud ahaaneed ka waran deegaanka ee, kolley dadku waa xoolo dhaqato ayaan filayaa beerana way jiraan ka waran xaalkiina guud niyow alxamdulilah alxamdulilah niyow kuwaana dib lagu hay ma ogi Mm.
maanta haddii inta cawda laba milyan iyo shan milyan hata garbasaas ilaa beerxale ilaa ilaa kisbaa intaad tacmooyaad ka tegaysa nabadgelyaad qabtaa marka alxamdulilah ilaahay dabeesha noo soo celiyey deegaanka kolley ciidamadaasi shisheeye maalmo kooban unbay haysteen ka horna maamulka islaamiga ah ayaa eh, maamulayey ka waran iyagu een, xarakada iyo maamulkeeda iyo maxaad ku qabteen dhib iyo dheef alxamdulilah alxamdulilah dheerta waxaa ka daran Mm.
nabadgelyada ood meel kasta habeenkii libaxa in iyo waraab aad ka baqdo nabadnimaad ka baqaysa ma jirin waa gartay rag sigiisaba jeel shishaad ku hurdaa ragna nabadaas ku hurdaa intaad ka imaado intaad ujeedaa intaad ahayda maanqabiil maad ahayda waxaas la isma lahaynan waa gartay niyow barwaaqaan qabnay barwaaqadaas allah na soo celiyey rajadiinu maxay tahay hadda ma alxamdulilah ilaah maga dabaashan cawr noo soo bigaa taana rajo weyn eh ninkii baa geerida dhigaysaa waktigii dhamaayo waa dhaqaaqi doonaa